bulshada iyo maamulka deegaanka luglow ee duleedka waqooyi ee magaalada kismaayo ayaa ololo nadaafadeed oo isxilqaan ah islamarkaana ujeedkiisu ahaa sare u qaadida bilicda deegaanka ka fuliya deegaankooda ololahan ka hortaga nadaafad darrada iyo sare u qaadida bilicda deegaanka ayaa waxaa ka qayb galay dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool deegaanka luglow waxaana hormuud u ahaa maamulka deegaanka gudoomiyaha deegaanka luglow maxamed cabdi iftin oo hormuud ka ahaa ololaha nadaafadda ayaa maamulka magaalada kismaayo ka codsaday in laga caawiyo agabka loogu talagalay nadaafadda iyo in loo sameeyo xarun caafimaad maadaama aanu deegaanku ka jirin goob caafimaad bartilayaanahay gudoomiyihii guud baan nahay insha allahu tacaala maanta waxay noo bilowday ololihii ugu horreeyey ee nadaafadda ee adarkaysan saakan aan qabanay muddo wuxuu soconaya dhowr bilood buu hadda socdaa gabagabada saaku ah lakiin insha allahu tacala waxaan rajaynaynaa intan inkasii badan inaan wada doono insha allahu tacaala ma haysano wax la yidhaahdo agab ma haysano gaargacanada ma haysano fargeetooyinka ma haysano badalada ma haysano wax ilaah abuurto aan haysano oo qalab ma haysano oo nadaafadda marka insha allahu tacaala guddoomiyaha degmada iyo madaxda maamulka ee madaxweynaha ugu horreya waxaan ka codsanaynaa inaan siiyaan qalabka insha allahu tacaala aan ku shaqaysano maxaa yeelay boqol iyo konton qofaa qoran ma haystaan fargeeta ma haystaan badal ma haystaan yaamba ma haystaan wax le waxay ku shaqaystaan ma haystaan waxay ku shaqaynayaan gacmahoodii kulli waa arki doontaan insha allahu tacaala beri ama saa dambe iyagoo shaqaynaya ayaad arki doontaan marka insha allahu tacaala guddoomiyaha degmada siiba waxaan ka codsanaya inuu noo yimaado uuna soo booqdo marba uu noo imaan jira lakin waayaha maana arag marka waxaan rajaynaya waxaan codsanaya marka hore inuu qalabka noo diyaariyo sida gaargacanoo kale badilado kale xooshaha ku wada jiro waa dadkii laga soo kaxeeyey guryaha hadda la dhisay hay-ada dhisaysa n r c iyo unicrba marka insha allahu tacaala waxaan u malayn doonaa kolley intaan in kasii badan baa loola ballan qaaday in la korrini doono dadkaan iyagun bay u joogaan meesha cid kale u maqna cidna u maqna ceel looma qadno weeye madaxweynaha iyo guddoomiyaha degmada iyo guddoomiya waxay ka intaba insha allahu tacaala waxaan ka rajaynayna sidii waqtiya badan ugu soo joogaan barnaamijka insha allahu tacaala meesha innaba ha yaraatee malahan gooba caafimaad dhulkii waa haysanaa ee lagu talagala caafimaadka dhulkii madaarista waa haysanaa marka waxaan ka codsanaa in horta naloo sameeya caafimaadka goobtii caafimaadkeeda maxaa yeele qof baa xanuunsanaya habeenkii aato maalintii aato qof alle qofkii xanuunsan waa in loo qaada kismaayo ama goobweyn waa dhici karta inuu qofka shuumbiyeed ku dhaco ama uu foosho inta lasii badaa wuxuu dhexda ku noqon karaa dhigbaxoo kale wuu dhiman karaa marka insha allahu tacala maamulka ee madaxweynaha ugu horreya waxaan ka codsanaynaa in ay noo yimaadaan inay soo gaaraan sida ugu dhaqsiyaha badan qalabka ay noo keenan caafimaad ha aato isbitaal ha aato qalabka nadaafadda ha aato intaba insha allahu tacala waan ka codsanaynaa